بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabaa maanta wixii dhacay shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan rabaa inaan u sheegno dee wixii maanta ka dhacay madaxtooyada waxay ahaayeen wixii baryahanba dhacayey nimanka la yidhaahdo shabaab dabeecadahooda baryahan dambe waxa iska bedela waa garan kartaan iyo duruufaha ku kalifay inay waxaa iska bedelaan waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheegno horta waa caafimaad qabnaa waxaa naga dhintayna dad maxaanku rahda muhiima way ahaayeen allah u naxariisto wiilasha yaryar ee dhallinyarada ah ee da'dooda aad garan kartaan markaa sawirkooda aad aragtaanne way soo hadligeen oo meeshay keeneen waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego waxba iskama keen bedelin dagaal baan ku jirnay dagaalkii qayb ka mida waayo waxa maanta dhacay dagaalkuna waa sii socdaa nagama leexinayso hadafkii ahayd inaan shabaab dalkan ka tirtirno oon ka baabi'no marna ka leexan mayno niyaddeenna waxba gelin mayso waxba iska bedeli mayno khalkhalna gelin mayso yacnii wax ay naga bedelayso dhiiranaan iyo maxaanku raha geesinimo iyo ad adeeg iyo kalsooni unbayna sii gelinaysaa maanta waxay ahayday daliilay u ahayday inay duulimaaday soo qaataan hal qof aanu ka badbaadayn oo aanay ahdaaftii ay rabeenna aanay gaari karin duulimaaday ahayd waxa uun muxuu ahaaye fahamka u baahan waxay tahay muhiimadaha iyo ujeedooyinka ile intaas waxaa kaloo fahamka u baahan waxay tahay wiilasha soomaaliyeed ee dhallinyarada ah iyo waalidkii dhalay iyo dadkii saaxiibada la ahaa war nimankaana way sii dabar go-ayaan waanay bilaaban waanay dhammaanayaane wiilasha aan ka badbaadsanno hooyadii iyo aabbihii iyo walaalkii dhalay maanta wiilasha meeshaa ku dhammaaday ee dhallinyarada ah oo waxay u dhammaadeenna aan la garanaynin waxa ay sameeyeenna ay tahay laba qofood saddex qofood oo salaaddii jimcaha soo aaday oo rayid ah inay dhinteen ayagoo intaa la egna ay dhinteen waxaan garanaynaa waxaan qiyaasi karnaa inaan micnahaasi aan garan karno fahmi karno waalidiinta iyo walaalaha soomaaliyeed waxaan mar kale ugu baaqaynaa wiilasha aan uga yeeranno aanan ka soo celinno shabaab mustaqbalay leeyihiin dal bay leeyihiin dowladay leeyihiin mustaqbal iyo rajo kama jirto nolosha shabaabnimada iyo xaggeeda wiilasha aan dib u soo celinno anan muxuu ahay dhaqankii iyo wixii ku habboonaayeene u baahnaayeenna aan samayno middaasi waa qodob qodobka kale waxaan rabnaa wuxuu yahay shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo dunida waxa maanta socdaahi sidaan hore u sheegnay waa dagaalkii hore oo baryahanba socday ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan dalka gudihiisa kuwa jooga waxaan leeyahay waxaan ku jirnahay waa dagaal maanta waxa dhacayana dagaalkaas ballaaran oo ku jirno ay ka mid yihiin nimanka shabaaba inay soo cararaan oo ay magaalada muqdisho ku soo cararaan oo ay muqdisho dhexdeeda isku dayada noocaana ay ka sameeyaan waxay tilmaam u tahay tabartooda iyo yaraanteeda waana ka shaqaynaynaa intaas u dambaysay oo rafashadan inay mxuaha ka dhammaato laakiin dadka soomaaliyeed waxaan leenahay ha u diyaargaroobaano waxaan shabaab ay wadaanay isku dayayaan dagaalka ku soo socda inay annaga naga leexiyaan ama na weeciyaan ama meel kale ay inoo jeediyaan suurtagal maaha dagaal weyna soo socdo dagaalkaasi waa ballaaran yahay waxaan rajaynaynaa kii shabaab markii ugu dambeysay oo dalkani ou dhibka ku hayay oo kusii hayn lahaa inay noqoto laakiin wax kasta oo macaan oo fiican oo qurux badanoo la samaynayahay qiimi ayay leeyihiin qiimahan qiimaha arrintaasi ay leedahayne waa laga yaabaa mararka qaarkood inay xanuun badan tahay waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed ha u diyaargaroobaano dagaalka muxuu ah shabaab lala galaayo dowladda iyo dalalka waddamada iyo shucuubta iyo maxaanku raha ciidamada caalamiga na na kaalmaynaya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka maxaanku irahdaa booliiska iyo ciidanka nabad sugidda ciidanka dhammaan ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya ka wada qaybgalaya shacabka soomaaliyeedna waa ka qaybgalaya dagaalku wiilasha askarta noo ah bes ma aha waa dagaal yacni jiritaanka soomaalinimada ku waxaysan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka iyo caasimadda meel walba ku nool in ay ka soo jeestaan waxyaabaha yaryar ee rakhiiskaah ay noogu kaadiyaan oon hakad gelinno siyaasadaha shirarka maamulada qabaa'ilku ay isku haystaan dadka muxuu siyaasadda qabaliga ahee lagu tartamayo loo cararayo waxaa oo dhan aan u kaadino yaanan rajo ka qabin inaan annaga soomaalida aan intaan guryaheena seexseexanno oo aan wanaag rajayno in dalku ay noo xoreeyaan dadka ajaanibta noo soo gurmada keligood dalka inaan annagu u dhimanno u hormarno waxa aan qaban karnahay waa badan yihiin shabaabna waan ka adagnahay aan qabanno wixii kaalma aan u baahannahayna ay nagu kaalmeeyaan waaye muhiimadda ay tahay in maanta aan galno shabaab waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka caqli iyo muxua garasho badannahay abaabul la'aan iyo diyaargaroobid la'aan iyo maxaanku irahda hawshoo aan isku isku hallaynay oo qoladaasaa qabanaysa iyo qoladaasaa qabanaysa ah waayo cimrigooda wuxuu ku jiraa maantana dadka soomaaliyeed meelkasta ku noole way wada garteen inay u soo jeestaan in shabaab lala diro waxaan rabnaa aan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan in ay joojiyaan wax kasta oo muhiimad ah oo maanta jiro oo aan ahayn shagaalka dagaalka shabaab lagu qaadayo xoraynta dalka laga xoraynayo nimankan cadowga ah haddii mid darajo doonayey darajadaadu waxay jirtaa markii shabaab la waayo kadibay jirtaa ka hor darajo ma jirto haddii mid hanti doonayey hanti iyo dhaqaale iyo inaad heshaay markii dalka shabaab laga xoreeyo oo dhaqaalahaaga meeshii u kaa jira aad ka doonan kartood meel kasta ka ganacsan karto ayaa hantidu lahaanshaheeda ay kaa jirtaa haddii mid siyaasad doonayey dalkani maanta sida uu joogaahay siyaasad ka socotaahay ama ku soo gaari karta ma jirtee markii siyaasadaadu haddii mid dowlad goboleed inuu madax ka noqdo doonayo dowlad goboleedka aad madaxda ka noqonaysaa waxay ka dambaysaa marka shabaab deegaanka iyo dalka aad madaxda u noqon lahayd adiga laga waayo markaas dowlad goboleedka aad madaxda ka noqonayso iyo gobernatooranimada iyo duqa magaalo iyo maxaa taliyaha saldhigga iyo soo doono maalintaasaad leedahay ka soo doono dadkaaga ha kuu dhiibtaan maalintaas laakiin maanta dadka khaaquul iyo qolaanqul inta la geliyo yaan laga weecinin oo aan laga leexinin muxuu ahay maanta baahida taagan waa intaas dowladda soomaaliyana maanta intaasaa ka go'an caalamkuna intaas inuu dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ku kaalmeeyaa ka go'an waa fursad fursado badan oo na soo maray oo aan luminay ayaa jirta yaanan luminin dad badanuu shabaab naga galfan doonaa uu dili doonaa kuwo badanuu isku dayi doonaa inuu dilo oo madaxda dalka ugu sarraysan anugu aan ka mid ahay uu joogo markii koowaad ma aha markii labaad ma aha maanta shabaab oo isku dayayaan waxaan ahayn inaan sii dhiiranno iyo inaan commitmentigeennu sii xoogaysto ma ogiye wax kale oo muxuu ahay weerarada shabaab ay nagu keenaysaa ma jirto nimankaani waa niman sii dhimbanayo yaanan firiq firiqdooda yaanan yaanan waxba macno badan yaanan idiin samaynin way dhimanayaan waanan ka adkaanaynaa waanan ka adagnahay dalkana waa ka xoraynayna haddii alla yihahdo shacabka soomaaliyeedna waxaan rabaa inuu intaas dhiiradaas uu qaato dhiiranaantaas uu nala qaato nimankanna aan dagaalka madambaysaa ku socday aan wicin abaabulka dowladda iyo maxaanku irahda shacabku meel fiican u maraya mar dhowna dalka meel hal mitir oo shabaab ka taliyo dalka in la waayo waayo hadafkeena weli inay bamba jidka dhigaan iyo baabuur iyo wiil yaroy soo khaldeen inay soo diraan iyo way sii wadi doonaan baryahan laakiin wax macnaha ay leedahay malaha aakhirka dambe gadaalay ka soo dhammaatay waan ognahay marka wax sii soconaya ma aha maanta waxa ay dadka ku shabayaan waa noolnahay waa jirnaa shabaab weli waa jiraa inay dadka tusaanay rabaan annagu ma jirtiinaan lena waad dhimateen waxa ay dadka tusayaan waa sicii dhintay caanihiisa sac dhintay caanihiisa may gadaal ka soo badanayaan shabaab maanta waa sidaa haddii caqiide ay dadka ku qaldayeen iyo haddii ay baawar ku qaldayeen iyo haddii dhaqaale ku qaldayeenba waa sicii dhintay shalay caanihiisa waxa ay hayaan mustaqbalna ma hayaan barwaaqo dambe iyo wax dambe oo soo socdana ma hayaan dadka soomaaliyeed waxaan leenahay u diyaargarooba waa maxaanku irahdaye dagaalka intii ugu dambaysay iyo maalmihii iyo muddadii ugu dambaysaan ku jirnaa ilaahay idankiis dagaalkaas waan ku guulaysanaynaa shabaabna dalka waa ka saaraynaa dadka soomaaliyeed sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo diintoodii iyo caqiidadii maxaanku irahda suubanayd ee toosneeday dhaqanka iyo hadaha u lahaayeen oy qarniyaal iyo qarniyaal iyo kafac kafac kusoo jireenay dib ugu noqonayaan nabad deganaanshiyo dhinac walba leh iyo caqiidada iyo diinta saalixa ee saxda ah ee aan ku dhalannay aan u dhalannay aan haysanno ayaan si rasmi ah oo xorriyad buuxda leh meel kasta aan ugu faafinanaa una lahaanaynaa middan inxiraafka ah ee qalloocan ee maxaanku irahdaye aayadihii qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey beeninaysa walaqad karamnaa bani aadama dii ilaahu yidhi beeninayso bini aadamku waa dulle waana muxuu ahay maxaa sidii maxaan ku ihahday bisadaha iyo di- digaaga loo gowraco kalaa meelaha loogu laaynayaa qabta way dhammaaday wakhtigeedii haddii alla yidhahdo wakhtigeedii wuu dhammaaday haddii alla yidhaahdo shabaabna waa ka guulaysanaynaa dadku meel kastoo joogaanna waxaan rabaa inaan u sheego wixii maanta dhacay guuldarro ma ayna guulay ahayd lanna waxayna sii siinaysaa muxuu ahay energy iyo isku duubnaan xoog leh ilaa iyo maanta sil- shilkaasi markuu dhacay ilaa maantana meel kasta soomaalida ku nool dibadda iyo dalka gudihiisaba taageero iyo hambalyo iyo garab istaagid unbaan kala kulmayna dadka soomaaliyeed ee gudaha ku noolaan intaa u sheegay inta dibadda ku nool ee qurba joogta waxaan leeyahay kuwa shabaab beesada u soo ururiyo ee tirada yar waxaan leeyahay qalbigiinna allah soo toosiyo shabaabna waa dhammaaday wixii dembiyood hore u geysateen ilaahay ha idinka cafiyo laakiin fursadaa idiin furan weli inaad muxuu ahay diinta iyo dalka iyo dadka inaad u gargaartaan weli fursad aha idiin furan ilan diintii iyo dalkii iyo dadkiiba waa nool yihiin waa jiraan waanay noolaanayaan haddii alla yidhahdo kuwa kale ee aad iyo aad aan ugu mahad celinayo ee maalin walba gargaarka la garab taagan dadka soomaaliyeed ee kan jiran daawada la garab taagan ee masaajidda dhisa ee kuwa baahan maxaan ku raha biilka usoo dira ee qoysaskooda iyo faamiligooda biila way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan u soo jeedaynaa hal baaq wax kastoo aad qarash ku bixi jirta jooji maanta ku bixi waxa aad bixinayso dagaalka lala gelaya shabaab ku bixi halkaas dowladda soomaaliya gacanteeda ku ogow annaguna waxaan ballan qaadaynaa waxaad ugu tala gasheen oo dalka iyo dadka iyo diinta in loogu gargaaro lagu bixiyahay ayaan ku bixinaynaa iyo midka intaa u taaganee u dhimanaya u dhaawacmayo ayaan biilkiisa iyo aalaadka uu ku shaqaynayo iyo agoonta uu ka tegay iyo curyaanimta uu ku curyaamay ayaan ku garab istaagaynaa waxaynaynaa dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan leeyahay maanta aan dhinaca u wada jeesanno masaajidda aan dhisayno iyo maxaanku idhahdaay iskuulaadka iyo wax aan samaynayno intii muddo ah iyaguna aan hakinno xoog iyo xoolo waxa aan leenahay aan meeshaa u jeedinno waa muddo kooban ilaahay idankiis waan ka soo jeesanaynaa dibudhiska dalkana waa u wada jeesanaynaa mashruuca dibudhiska dalka soomaaliya shabaab basaa naga hortaagan waddo eerboort dekad khayraad dhulka ku jiroo lasoo saaro noogu fiican oo la helo dhammaan nimankaana eh, burcadaaha hortaagan nolol fiican oo cizi iyo karaamo iyo sharaf leh maalintaasay noo wada bilaabanay marka wax walboon hayno dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa caqli iyo xoog iyo xoolaha loo jeediyo Eh, waxyaabaha eh, ishaacaadka iyo dacaayadaha ay sameeyeen shabaabkan ayaynaan ku dhicin aan ka leexanno waa murtad iyo waa munaafaq iyo waa magaciis iyo wax ka jira ma jiraan dadka soomaaliyeed boqol kiiba boqol waa muslimiin weliba ku toosan diinta islaamka oo meesha ay tageenna gaarsiiyey weliba diinta islaamka shabaab kama dhisin masaajidada maanta yurub iyo america ka dhisan ee dadka soomaalida ay dhiseen shabaab ma dhisin soomaalida muslimiinta ahaa dhistay oo dalalkaa tageen dhulaan masaajid ku ooli jirin masaajid ka dhiseen dhulaan dugsi qur-aan ku ooli jirin ay ka sameeyeen dhulaan asturaadda iyo xijaabka muxuu ahay dhaqanka islaamka aan laga aqoonay gaarsiiyeen waxa diinta islaamka fidinaya waa dadka soomaalida ee muslimiinta ah ma ahan shabaab fikirka shabaabkaana diin ma fidiyo kii diinta fidinayo caqabad ku yahay kii diinta ku dhaqmayo caqabad ku yahay aan fahamna marka la dagaalanka shabaab waa caqiido waa diin waa alla u dhawaasho waa adduunyo suuban iyo aakhiro suuban oo isla socda waayo dadka waxaan leeyahay fursadda ha laga faa'iidaysto yaanan la qaldamin maanta yaanay ku gafin kii shalay shabaab taageerow ilaahay raxmaddiisa waasac waaye maantay kuu furan tahay inaad raxmadda ilaahay iyo wixii dembiad hore u gashan ilaahay aad ka magan gasho ood cafis ka weydiisato haddana aad muxuu ahay kafaaro gud iyo naxariista ilaahay waxaad ku kasban lahayd aada la timaado kii weligiis aan shabaab taageerina weligaaba waa toosneede hore usii toos oo waddada qabaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ee, dadkana meel kastoo joogaan guul baryaha soo socda iyo maalmaha soo socda baryaha soo socda iyo maalmaha soo socda dowladda soomaaliya waxay soo saari doontaa awaamir cusub ee, dhaqanno cusub dadaallo cusub iyo isbedello cusub oo dhinaca amniga weliba si gaar ah u khuseeya ayay dowladdu la imaan doontaa taasna waxaan rabaa inaan ayadana dadku ay ogaadaan way soo socotaa wax brobaganda iyo magaciisiya laga waxeeya ma ah kambeynka shabaab lagu qaadaya ayayna ka mid tahay isbedello dhinaca amniga isbedello dhinacyo badan ah ayaa dadka soomaaliyeed arki doonaan brobagando iyo maxaanku idhaha magaciisi maaha waa isbedel jaddi ah oo horumarka amniga iyo sugan iyo sugidda amniga dalka loogu talagalay dowladduna isbedeladaas ayaa dhowaan aad ka arki doontaan dhinac maamul maamulkaasina dhinac walba amni ha ahaado maaliyad ha ahaado khadamaadka dadka ha ahaado kulli waad ka arki doontaan isbedeladaasi dadku hala jaan qaadaano khayr badan ayaan u rajaynayaa iyo guul waana guulaysanaynaa ilaahay idankiisa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu